الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد walaalayaal marka ugu horraysa walaalahan ka cudur daaranaynaa daahitaanka yar ee na qabsaday waxaa mahad iska leh allah subxaana wa tacaala inaynu soo gaarnay maalintii labaad iyo mu'tamarka nagii toddoba-iyo tobanaad iyo muxaadaradiisii labaad oo uu noo jeedin doono walaalkeen sheekh maxamed yiriir muxaadarada ciwaankeedan wuxuu noqon doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala sharafta uu islaamku siiyey qofka bini aadanka ah si aan waqtiga uga faa'iidaysanno ayaa waxaan microfoonka ku wareejinayaa walaalkeen sheekh maxamed yiriir falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام سلم تسليما كثيرا أما بعد موضوع وحوي حق الإنسان وكرامته في الإسلام قفك بني آدم كأ xuquuqda uu islaamku siiyey iyo karaamada ama sharafta uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa inaynu qayb ka mida soo qaadanno inta waktigu inoo saamaxayo ilaahay baa tilmaamay subxaanah mawduuca suuratu lisraa buu ku tilmaamay aayad qur-aana insaanku inuu karaamo ku leeyahay diinta dhexdeeda iyo shareecadda islaamka markiisa hore guud ahaanba ilaahay waa karaameeyey insaanka mar labaadna qofka iimaanka uu siiye mu'minka ah ayaa karaamo uu siiyey xuquuqdaa marka aynu ka warramayno waxaynu uga jeednaa kii kaafilka ah ee dadka kale aan islaamka ahayn wax ka dhagaysanayay ama xayeysiiskooda ay ku sheegayaan inay xuquuqul insaanka aada u ilaaliyaan inuu garto mawduucan iyo miisaanku islaamku siiyey qofkan iyo haddii dadka muslimiinta ahi ay dhacday inay xuquuqdii dhexdooda ahayd iyo sharaftii iyo karaamadii ay isku lahaayeen ay wax badan ku xadgudbeen inay ilaahay uga toobad keenaan oo qof waliba qofka kale xaqa uu ku leeyahay siiyo waxaynu soo qaadanaynaa waa nusuus ama daliilo qur-aanka ilaahay iyo sunnaha rasuulka ku sugan sala allahu calayhi wasalam oo aan mudnayn in la dhagaysto oo la iska dhaafo laakiin waajib ay tahay mar hadduu daliilkaasi yahay aayad muxkama iyo sunno saxiixa in la hirgeliyo la camalgeliyo wa ilaa haddaad maqashay oo aada ku camalfali weydo takunu xujatan calayka yowma alqiyaama dalaabta qiyaamaha xujay kugu noqonaysa waxaad miisaamaynaa oo kale xuquuqdan dadka muslimiinta ay leeyihiin innaga dhexdeenna haddaynu nahay ummaddan bal intaan cid kaleba la gaadhin halkay maraysaa xuquuqdaas iyo xorriyaadka iyo karaamaadka iyo xurumaadka macnaa qiimihii qofkani lahaa iyo xaqiisii iyo xorriyaddiisii iyo sharaftiisii dhexdeenna halkee buu joogaa mid dabadda jooga iyo mid gudaha joogaba miisaankaa intaynu saarno wixii inoo toosani waa khayr fa biha wa nicma wax wanaagsan weeye wixii inaga qalloocanna inaynu ilaahay uga toobad keenano garannana waxaan sida uu ku hagaagsan yahay sharcigu uu u jideeyey ilaahay baa wuxuu uhi walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxr warazaqnaahum min alطayibaat wafadalnaahum calaa kahiiri miman khalaqna tafdiila bani aadamkii waanu maamustay baa ilahay wuli maamuusaan la siinin xayawaanka iyo noolaha kale ifkaynagula nool ba aynu ka duwanna lidalik ayaa qur-aanka ilahay waxa uu ku tilmaamay annahu khalaqa linsaana biyadih wanafaqa fiihi min ruuxi wa asjada lahu malaa'ikata ilaahay baa ruuxda ku afuufo isaga abuuray gacantiisa ku abuuray malaa'igtiina wuxuu faray inay u sujuudaan khalqiga macsuumiinta sharafta badan ayaa ilaahay aabaheen aadam uu faray inay u sujuudaan wuxuu inoo sakiray caalamkaynu ku noolahay cirkiisa iyo dhulkiisa iyo baddiisa iyo berrigiisaba qur-aanku ku tilmaamay inuu inoo sakiray jamiican minhu oo aynu ku casuumannahay koonka ilaahay baa saa u diyaariyey caalamkan aynu arkayno waa laynoo barwaaqeeyey waxa layna yidhi waa ku casuumantihiina adab ku jooga macsiyadoo la iska daaya adaa in adab lagu joogo waxa ilaahay uu kafaalo qaaday sharciga dhexdiisa xuquuqdii qofka ayaa loo ilaaliyey oo daliilku sheegay oo diin waliba ay ka warrantay diimaha samaawiga ee qur-aanka uu soo khatibay xuquuqdaasi waa diiniyatan wa madaniyatan wa siyaasiya xuquuqdii la xidhiidhay dhinaca diinta iyo xorriyaadkii uu lahaa xuquuqdii qofka ee dhinaca madaniga ahayd iyo wixii masaalixdiisa adduunyada uu ku hirgelinayay iyo xaqiisii siyaasiga ahaa intaba wuxuu islaamku siiyey waa waxa u qaalisana qofku uu heli lahaa wax la saluugi karayo ama la odhan karayo qofkan waxbaa dhaafay ma aha xuquuqdaa uu qofku leeyahay tobaneeyo meelahaas inta faraha badan lagu soo ururiyo xaqa u horeeyaa waxa weeye xaqulxayaa xaqa nolosha qofkan bani aadamka ahi waxa uu islaamku xaq u siiyey sidaa ilahayba u abuuro ammaanada nafta u geliyey xaqulxayaa inuu noolaado qofka nolol loo diiday wax kalena lama ogolaanayo noloshaa uu xaqa u yeeshay gaalna uma diidi karo islaamla uma diidi karo xaqulxayaa xaqaa noloshee la siiyey naftiisa iyo ummadda labadaba waa inuu ilaaliyo oo aanu kaga xadgudbin naftiisana kuma xadgudbi karo oo siday gaaladu idhaahdaan qofku xor buu u yahay inuu isagu isdili karo o intixaar samayn karo xaquma leh qof kale inuu dhaawaco oo dhibaato u geystu xaqaa nolosha ka qaadana xaquma leh qur-aankaa ilaahay uu ku xusay subxaanahu wa tacaala yaquulu allah ilaahay baa wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima ha isdilina baa ilahay uhi ilahay uu idin naxariisanayaa culamada tafsiir laba macnoba waa ku fasiraan aayadda ha isdilina oo qofku naftiisa yuu dilin xalaalu maaha xaqna uma leh naarna wuu ku gelaya hadduu naftiisa dilo waxaa labaadoo lagu fasiray ha isdilina walaa yaqtul bacdukum bacdan barkiinba barka kale yuu dilin oo dhexdiina ha iska laynina haddaa muslimka tihiin waayo muslimkii waa isku naf keliya dadkii muslimiinta ahaa abtirsiimo keliya kulminayso iimaan iyo ashahaado iyo tawxiid la yidhaahdo sidaa daraaddeed inay dhexdooda iska laayaan xaaraan weeye aayaddana waa lagu fasiray walaa taqtuluu anfusakum idinku haysdilina baa lagu macneeyey oo dil gardarre iyo xaqdarre ah iyo xadguduba haysdilina ilaahay baa idiin naxariisanaya ilaaha kula naftaada daah waa mid naftaada kaaga naxariis badan subxaanahu wa tacaala aayaddii kale ilahay wuxuu ku ammaanay mu'miniinta fi aakhiri suurati alfurqaan sifaay sifaadka wanaagsan iyo tilmaamaha ay leeyihiin mu'miniintu ayaa ilahay uu ku ammaana wuxu uhi walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun ma dilaan naf dilkeedu xaaraan yahay gaal iyo islaam midnaba waxa sharcigu uu diiday naftaa ma dilaan waa tilmaanta ay leeyihiin mu'miniintu qofka ay dilayaan waa qof dilkiisa uu sharcigu jideeyey oo xaqa waxaa qur-aanka kaloo ilaahay uu ku tilmaamay waa aayadda saddexaad ee xaqulxayaa xaqa nolosha ee ilaahay uu siiyey qofka bani aadamka ilaahay uu kaga warramayo ciqaabta uu leeyahay qof iimaanleh oo ashahaadanaya qofka gardarro iyo ukasu dila ciqaabta uu leeyahay aayadda marar badan maqasheen suuratu nisa ku jirta waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima qofka qof mu'mina gardarro u dila isagoo u kasaya abaalkiisu waa naarta jahanamo laydhaah waanu ku waaraya ilaahay baa qadab oo cadho buurbuuran baa ilaahay dusha ka saaray aada u adag waa nacdalo wuu fogeeyey cadaab weynna wuu diyaariyey arrin aada u adag wey qof muslima shahaadanaya ukasaad u disho adiga oo ogsoon arrinta ah mutacamidan baa ilaahay uu ku qaydoonay khata iyo gaf ahayn abaalkiisii halkaasuu maray waa ciqaab aada u culus sidaa daraaddeed baa cabdullaahi bnu cabbaas uu sheegay qofka qof mu'mino gardarro u dilayaa inaanu towbadba lahayn waxaa markaa aayaddu ay sugaysaa xaqa xuquuqda ugu muhiimsan ee qofkuu leeyahay koowaad dhaqashadiisa iyo dhisashadiisa iyo camiridda caalamkan intaba uu ku hirgelin karaa in inay tahay noloshiisa loo nabadgeliyo arrintani kuma goonay ahaa oo keliya sharcigeennan laakiin diimaha samaawiga ilaahay uu soo dejiyey mid ku qoran bay ahayd in qofku uu helo xaqul xayaa xaqiisa nolosha loo nabadgeliyo oo wixii dhib iyo dhaawac kaga keenaya laga badbaadiyo suuratu lmaa-ida ilaahay waxa uu leeyahy min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica reer banu israa'iil waxaa kitaabkoodii lagu qoray qofka nafti lah iyadoo qofkaasi waxna aanu dilin waxna aanu fasahaadinin aanu gelin sababtii dhiiggiisa lagu xalaashan lahaa qofka dilkaa xaaraantaa sameeya waxa uu ka dhiganya isagoo dadkii wada laaya oo kale qofka qof nabadgeliyeyna waa isagoo dadkii wada nabadgeliya oo kale qofka qof badbaadiya halaag ka badbaadiya marka taa macnaheedu waxa weeyaan bani aadamka ciddaa dhiigoodu xaaraanta yahay xurmo keliya wada leeyihin xurmada iyo sharafta ay leeyihiin qofka qof ilaaliya intii kalena wuu ilaaliyey qofka qof ku xadgudba intii kalena wuu ku xadgudbay waxba ulamuu hadhin iyaga ayaanu layninba waayo gidaarkii kaga gudbanaa iyo xurmadii iyo karaamadii uu bixinaya ka ilaalinaysay xurmadii ka ilaalinaysay dilka ah wuu banaystay markaa gidaarkii wuu jabiyey sidaa daraaddeed dadkeenu iyagoo tijaabo ku arkay arrintaa qofku haddii uu qof dilo waxay yidhaahdaan waa gacan kudhigla bay yidhahdaan ama waa dhagarqabe dhagarqabe macnaha hebel maxaa kuu geeyey maxaad ula hadashay waa dhagarqaba waxaa laga yaabaa inuu adiga kugu dhagaroobo sidii kii hore ugu dhagaroobay qur-aanka kariimka ah aayadahaasi bay ahaayeen dhowrka ahaynu akrinay xaqan qofka bani aadamka ugu horreyn ba ilaahay uu siiyey aayaadka uu kaga hadlay ee dilka uu ku xaaraantinimeeyey iyo miisaanka ay leeyihin waxaa rasuulku uu xusay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa qofka muslimkaa dilkiisu inaanu bannaanayn saddex midkood mooyaane inuu xaas hore soo maray qofku oo uu sinaysto atayibu zani rag iyo dumar mid kastaba ha ahaado markaas cirdigii iyo sharaftii dadka muslimiintaa meel buu kaga dhacay kiisi meel buu kaga dhacay xaq wuxuu u yeeshay ilaahay isaga abuurayna wuu u go-aamiyey in dhagax lagu dilo midda labaad waxa weeya nafsu binafs hadduu qofku qof dilo waxba ma soo jiiday ma soo wado xuquuqul insaankiina meel buu kaga dhacay dadkan diinta islaamka ku socon ama diinta islaamka haysana gaaladaaba waxay dhahaan qofku hadduu qof dilo ha la daayo waayo dilkiisaa la qisaasaya xuquuqda ayay meel kaga dhacaysa insaanka waxaa isweydiin la kala dilay miyaanu ahayn kan hore kasii socda isaga la khaarijiyey insaanka miyaanu ku jirin miyuu daayeeroobay markii uu geeriyooday taa macnaheedu waxa weeyaan haddii kaa la daayo qisaastiisa kuwa kalena dilkoodu halkiibuu ka soconayaa joogsan maayo marka saddexaada qofka xaq loo dili karaa waxa weeyaan altaariku lidiini almufaariqu liljamaca rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau uhi waa qofka isaguna diintii islaamka ka baxay ee bulshadii islaamka ee urursanayd ka dhex baxay kaasina isaguna xaq buu yeeshay dil saddexdaa wixii aan ahayn waxaa qofkii lagu dilaa waa xaqdarro iyo gardarro dadku inta ay nabadgelyo ku nool yihiin dhexdooda wanaag ay ku wada soconayaan qofku noloshu ay macno u samaynayso xasillooni leeyahay waxa weeye dhiig xaaraana intaanu gacanta la gelin hadday dhacdo inuu dil xaaraana galo xadgudub ku sameeyo dadka muslimiinta ah waxaa dhici doona isaga laftiisu inay noloshu macno u samayn weydo nin baa nin u hanjabay ee wuxu uhi waan ku dili doonaa hebelow adiguna magaaladun baad ka carari bu haddaad aniga i disho adna waa lagu waayi taa macnaheedu waxa weeyaan adigana noloshu dhadhan bay ku samayn waayi doonta rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii bukhaari ku sugnaa laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xaraaman qofka muslimka ahi waxa uu ku sugnaanayaa diintiisa waasac buu kaga sugnaanayaa qof faraxsan oo iska cibaadaysanaya weeye wax cidhiidhiyaha iyo diiqad midaba aan dareemaynin haddii aanu dhiig muslim gacmaha la gelin buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa saxeixa ah waxa weeyaan hula-aana waa la gamaa hoyla-aanna waa la gamaa macnaha hula-aan iyo hoyla-aan isagoon hun waxuu huwan yahayna jirin qofku hoy uu ku jiraana jirine bannaankaa iska seexanaya ayuu iska gami karaya haddii kale waxaa ku badanaysa iqariya iyo malay arkaya iyo ciddii uu godobta ka galay inuu aada isaga ilaaliyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed xaqan oo lagu xadgudbaa xumaanta uu leeyahay daraaddeed buu aada uga sii digay ummadda islaamka ah dhibaatooyinka weliba dhexdooda dhacaya ayaan darro weyn inuu leeyahay ifsaad caalamiyana inuu noqon karo oo ummaddii wax islaaxin lahayd ee iyagu dawada inta ay naftooda u qaataan ummadaha kale ku daweyn lahaa hadday dhexdooda ka dagaallamaan ama dhibaata ay ka dhacda iyagu istilaan waa musiibo aada u weyn weeye cudurkii mid baahabuu noqonaya un dawo yeelan aada buu uga digay fitnada dilka ka dhex dhici doona dadka muslimiinta rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo faraya qaybo inta kale inay u ilaaliso xaqan koobaad aynu sheegaynaa ah xaqulxayaa xaqa nolosha wuxuu nabigu ku yidhi xadiidkaas saxiixa ah ibnu mascuud uu warinayo bukhaari buu ku sugan yahay bayna yaday saacati ayaamu lharaj yazuulu fiiha alcilm wayadharu fiiha aljahl qiyaamada waxaa ka soo horeynaya maalmo dilku badan doona dadka muslimiinta dhexdooda ka dhacaya cilmiguna waa yaraanayaa jahliguna u badanaya waa sababun min asbaabi alharj dilka sababihiisa muslimiinta dhexdooda dhaca mid ka mida weeye ayuu nebigu xusay cilmigiina wuu yaraanayaa jahligiina wuu badanayaa cilmiga dhabta ah iyo xaqiiqadiisa iyo fahamka saxda ah dadku intay helaan hadday ku camal falayaan mabay xalaashadeen dhiigooda waxay qiimayn kari lahaayeen dadka muslimiintii markay dhexdooda ka dagaalamaan fitna ay ka dhex dhacdo fasahaadka ka imanaya nuqsaanta iyo dhaliisha ku imanaysa islaamka cadowga shisheeye siduu uga faa'iidaysan karo aakhiro waxay ku dambaynayaan arrimahaas oo dhan bay qiimayn lahayn haddii aqooni jirto marka nebigu waxa uu leeyahay qiyaamada waxaa ka soo horeyn doona mar dilka muslimiinta dhexdooda uu badan doono oo xaqaa xaqulxayaa ay ku xadgudbi doonaan kadibna cilmiga ayaa suulaya oo jahliga badanaya taas waxay tilmaamaysaa waxyaabaha fitnada aynu ka yaabsannahay soo yarayn karaa inay ka mid tahay dadka diintooda in la baro aqoonta cilmiga sharciga iyo islaamka ay u leeyihiin inuu aada u bato oo ka miyiga la baro oo ka magaalada la baro oo ka debadda jooga la baro oo adduun badan iyo awood badan lagu bixiyo ummadda dacwadda ku-faafinteeda iyo gaadhsiinta sharciga saxiixa ah si uu garto miisaanka ay halkay gaadhsiin karta qabyaaladdu ama isaga oo u dagaalamo waxaan sax ahayn halka ay gaadhsiin karto iyo naftiisa qaaligaa waxa uu ku bixinayo si uu qofku u garan karo marka cilmigaasi oo meesha ka baxay daraaddeed ba harajka iyo dilkaasi uu ku badanayaabuu ku sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ficiltanka laga yaabo inuu qofku ficiltamo oo kuwa soomaalidu idhaha ficil habartaana wuu ku geeyaa macnaha ficilku xaaraan walba wuu kaga kalifi karaa ficilka iyo nacaybshiiyaha iyo aargudashada iyo intiqaamka qofku naftiisa u aargudanaya masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda ayaa qofku garanaya marka uu aqoon leeyahay marka uu aqoon leeyahay naftiisuu xakamayn karaya waxbuu miisaami karaya waxyaabaha fitnadan lagu daweyn karayuu nebigu sheegay in sababaha ay ka mid tahay in dadku ay cilmi yeeshaan musnadu imaam axmed iyo ibnu maaja waxaa ku sugan xadiiduu warinaya abimuabi muusa alashcari oo saxiixa waxau nabigu leeyahy bayna yaday saacati alharaj qaala wama alharaj qaala alqatl qiyaamada mar labaad waxaa ka soo horeynaya bu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa loo yaqaana dilka oo ah fitnada dadka muslimiinta ka dhex dhacaysa harajku waa maxay baydha asxaabta markaasuu ugu fasiray nabigu inuu yahay dilka muslimiinta dhexdooda ka dhacaya waxay weydiiyeen asxaabtu qatli buu kusa ayuu ku fasiray waa dilka waxay weydiiyeen ma intan imikaba dhimanaysa ee gaalada ka dhimanaysa in ka badan markaa wuxuu ihi kaa maha kaan ujeedaa walaakin qatlu bacdikum bacdan waa idinkoo isdila dadkii muslimka ah isu maqnaan lahaa garabka iyo gaashaankana isu ahaa isku jidhka keliya iyo isku nafta keliya ahaa iska nixi lahaa wixii ay isku qabtaan isu quuri lahaa idinkoo isdila weeyaan bui rasuulku sala allahu alayhi wasalam marka asxaabtu waxay leeyihin waa macanaa cuquulunaa yawmaydin asxaabtu basay u fikirayaane oo nebi maxamed oo ma anagoo maalintaa caqliga yaga qabna ayay dhici doontaa dad muslimiin inay islaayaan ma iyadoonu caqligii qabno oonaan waalanin oonu miyir qabno macnaha ka ma suuroobaysa asxaabta agtooda waktigaa uu rasuulku dhex joogo sala allahu calayhi wasalam inay dhexdooda iska laayaan waxay qariibsadeen bay noqotay marka waxay idhahaan arrintaasi ma miyirqab bay ku imanaysa annagoo miyir qabna nebigu waxa uu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam innahu la yunzacu cuquulu akhari ahli dalika azamaan wayakhlufu lahu habaa min annaas yaxsibu akharuhum annahu calaa shayin walaysuu calaa shay dadka waktigaa jooga intooda badan caqligaa laga qaadaya waxaana iska hadri doona dadaad xoora una malaynaya inay wax haystaan ama diin ku taagan yihiin ama xaq ku soconayaan ama cadaalad ay wadaan walaysuu calaa shayin iyaga oo aan waxba haynin xadiidkaa saxeexaa saasuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka waktigaa jooga caqligaa laga qaadaya fitnadu way iska dhib badanta markay fitna ummadda ay ku timaado waxaa dhacaya caqligii sida fiican fikirayay in cadhada iyo caatifadda ay ka adkaato dabeetana ay keento inuu sharciga dul mari karo waxba qofku aanu xeerinin islaamku ay leeyihiin oo ka dhexeeyey waxa uu markaa kale u sababeeyey rasuulku sala allahu calayh wasalam isqancintu inay badanayso ayuu ku sababeeyey dilka ah qof waliba gaarkiisu isu qancinaya mid qabiil isku qanciya mid maslaxad isku qanciya mid in laga gardaranya isku qanciya waxay yaxsabuuna anahum calaa shayin walaysuu calaa shay qofku inuu diin ku dagaalamayaa buu moodaya qofku inuu dulmi ku dagaalamayaa buu moodaya uu iska suulinayo oo madluum uu yahay waxna ma haysto macnaha qofkan inuu cudurdaar leeyahay buu moodaya lakiin cudurdaar ma laha bui rasuulku sala allahu calayhi wasalam intan oo dhammi maxay tahay xaqan muhiimka inaan meel lagaga dhicin khatarina ay ku iman karta aakhiru zamaanka ummadda adhax jabisa ayuu rasuulku xusayaa ummaddana uga digaya xuquuqda aynu dadka u dhowrayno xaqa u horeeya way xaqa nolosha ee xaqulxayaa xadiid kaloo saxiixa muslim kusugan kitaabka ka warrama kitaabu lfitan abi hurayrana uu warinayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadi laa tadhabu dunya xataa yaأtiya calى اnnaasi yawm laa yadri اlqatilu fima qatl wla almaqtulu fima qutil qiila kayfa yakunu dalik qala alharaj alqatilu walmaqtulu fi nnar xadiidkaa saxiixa muslim ka saxiixa muslim ku sugan fi kitaab alfitan wuxuu nebigu ku leeyahay intuu dhaartay kadib adduunyadu meesha ka bixi mayso oo tegi mayso ilaa uu soo maro dadka muslimiintaa wakti wakti baa soo mari doona oo qofka wax dilaa uu garan waayo waxa wax ku dilay kii la dilayna uu garan laayahay wixii lagu dilay kanna uu arkayo wakti la dilay inuu ku baraarugaya kanna wakti uu wax dilay maxaad wax ku dishay talow haddaanu waktigaa baraaruginna waktiga dilkaa ka dambeeyuu baraarugi doonaa waktigaasaa soo mari doona buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ummaddan waa fitnooyinka dhici doona ee uu kasii digaya nebigu macnaheedu maaha arrimahani way dhici doonaana iskala iskala qabsada ku talagala macnaheedu maaha laakiin waxa weeyaan waa musiibo waa cudur waa mushkilad iman doonto oo nebigu ummadda uga sii digayo calayhi salaatu wasalaam fitnada iyo musiibada dhexdooda ka dhici doonta waxaanu markaa raaciyey waa waxa harajka loo yaqaano magacaasuu bixiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam musiibada caamka ee dhexdooda ka dhacaysa waxaanu ku dambaysiiyey alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar kii la dilay iyo kii wax dilay labaduba naarta galaya waxaynu intaa markaa isu dul taagaynaa arrimaha noocan oo kalea dadka muslimiinta ah wixii la xidhiidha iyo dilkooda inaan lagu degdegin qofkuna mustaqbalka iyo masiirka ay leedahay arrintani u ogaado mawqifka sharcigaa ilaa toban daliil baynu akrino aayada iyo axaadiidba leh xadiidtii saxiixa rasuulka ka sugantay sala allahu calayhi wasalam xaqa u horeeya qofkan loo dhowrayaa waa xaqul xayaa qofkaa in la nabadgeliyo noloshiisa oo qudhiisa iyo qoontiisa labadaba loo nabadgeliyo muslimka ah oo aan lagu degdegin dilkiisa oo aanu fududaanin sidaa maanta gaal uula fududaaday haddii islaamkiina uula fududaado waa ayaan darro aada iyo aada u weyn weyn xaqa uu islaamku siiyey qofka waxaa ka mid a xaqu siyaanati almaal waa xuquuqdiisii in loo dhowray qofkan xoolihiisa xoolihii baa loo dhowro daliilka xaaraantinimeeye nafta dilkeeda ayuunbaa xoolaha qofka in la qaato isagana xaaraantinimeeyey waa aayaadkii dil dhiigga xaaraantinimeeyey unbaa maalkana xaaraantinimeeyey macnaha inaanu maalku sahlanayn oo aanaad odhan karayni isagu waa xoolaa waa iska sahl mar haddaan qofkii nabadgeliya dhib ma laha inaan xoolihiisa iska qaato taasi maya ilaahay baa wuxuu yihi subxaanah aayaddii suuratu nisaa ku sugnayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolaha dhexdiina gardarraha ku kala cunina baa ilahay uhi intii uu u yeedhay dadka muslimiintaa kadib bilbaatil bilxaq maa qofka waxbaad ka iibsan kartaa waxbuu kuu hibayn karaa waxbaad ka dhaxli kartaa waxbuu kuu dardaarmi karaa laakiin qaydka ilahay wuxuu idha waxa weye bilbaatil xoolaha aad leedihiin yay dhicin in xadgudub lagu cuno dhexdiinna ilaahayna waa xaaraantinimeeyey ummaddana iimaan buu intii uu iimaan ugu yeedhay kadib iimaankaagaa wuxuu diidayaa walaalkaa wuxuu leeyahay xaqdarre inaad ku qaadato adiga oo xalaashanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda waa la hadlay aad buu ugala hadlay maalkii dhexdeenna ahaa lagu xadgudbo oo aynu xaqdarro ku kala qaadanno hadduu yahay mood iyo haddii uu yahay xoolo nool iyo haddii uu yahay dhismo iyo daara iyo dhul intaba wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu damu mri'in mus man akhada biyamiinihi maala akhiihi awjaba allahu lahu nnaar waxarama calayhi aljanna faqala rajulu wain kana shay-an yasiira ya rasuula allah faqaal wain kana cuudan min araak wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka ku qaata walaalkii xoolihiisa dhaar beena qofka ku qaata ilahay naaftuu waajibiyaa jannadana uu ka xaaraantinimeeyaa nin baa markaa aada uu cusleeyay xadiidku aada uga naxay dabeedna wuxuu ihi ka warran waxa aada walaalkaa qofku wuxuu walaalkii ka qaatay hadduu yahay wax yar markaa nabigu wuxuu ihi geed cadaygana ha ahaado baa halkaa lagu cadayde geed cadaygaa yarna ha ahaadee walaalkaa wixii aada xaqdarro kaga qaadato naarna wuu ku waajibinayaa jannana wuu kuu diidayaa innaguna ifkan inta aynu camal falayno waxaynu u ordaynaa ilaahay inuuna siiyo jannadiisa subxaanahu wa tacaala inuu inaga badbaadiyo naarihiisa aan aynaan kari karayn ee aanay jidhkeennu kari karaynin inuu ilaahay inaga badbaadiyo haddaba xoolaha bani aadamkao la xalaashado halkaasay taagan yihiin sidaa naftuba ay haddaad ku xadgudubta ay naar u waajibinayso sidaasoo kaleu maalkii oo aada xaqdarro ku qaadataana waajibinayaa naar waa in la helaa raali noqosho waa in la helaa idan idan markaa qofka wax ku sabqeen ama wax ku sii yihiin waxa lagama maarmaana maanta ayuu xalaaloobi karayaa intaanu aakhiro u dhaadhicin aanu tegin isagoo waxuu haystuu ku daynbaxa aanu jirin maanta ayaa uu taagan yahay maantuu fursad haystaa ha ka gaadhsiiya intaanu malagu nafta ka qaadin xuquuqda uu qofku leeyahay waxa weeye xaqu siyaanati cirdi in sharaftiisa la dhowro oo sida qofka jidhkiisa loo ilaalinayo ee maalkiisa loo ilaalinaya sharaftiisana loo ilaalinaya waa kayd weyn oo qofku uu leeyahay sharaftu sharafta iyo karaamada iyo qiimaha iyo ammaanta iyo wanaaggu qofku leeyahay waxa weeye kayd uu leeyahay haddii kaydkaa laga waxyeeleeyo la caayo la dicaadeeyo sharaftiisa meel lagaga dhaco waxay ka dhigan tahay isagoo kaydkiisii xoolaha iyo awooddiisii nafta waxa laga dhaawacay unba ayay ka dhigan tahay bal waabay ka darantah way ka sii dhibaato badantah waxyeelada qofka la soo gaadhsiiyo sharaftiisa nin shaaciraa waxa uu leeyahay isagoo ka warramaya labadan arrimood isbarbar dhigaya dhibka soo la soo gaadhsiiyo qofka sharaftiisa iyo dhibka la soo gaadhsiiyo jidhkiisa in dhibaatada sharaftiisa la soo gaadhsiiya ay darantah isagoo ka warramaya waxa uu leeyahy jiraaxaatu sinaani laha lti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu qofka dhaawaca la soo gaadhsiiyo sharaftiisa way ka darantah tasoo la soo gaadhsiiyo jidhkiisa waayo nabarka jidhku dhaqsuu bogsadaa laakiin nabarka sharaftu loo la gaadhsiiyaa hore uma bogsado haddii gabay loo tiriyo haddii la caayo haddii la dicaadeeyo haddii magac xun loo bixiyo waa ka dee suurat alxujuraat ilaahay kaga warramaya dhaawaca iyo dhibaatada qofka lasoo gaadhsiinaya khatarta u le aayaadka aayaat اlaadaabi wاlakhlaaq ayaa ilahay ummadda uga digaya ilaahay baa waxa uu leeyahay subxaana waylu likulli humazatin lumaza halaag iyo guuldaro iyo naaro waxa leh qofka isticmaalo marka uu dadka sharaftooda meel kaga dhacayo hamsiga iyo lamsiga hamsiga iyo lamsigu waa qofkiioo ficilka lagu xanto ama fartaad ku xamanaysaa ama ishaad ku xamanaysaa ama sanka ayaad qof kale u sanqanaysaa waa qofkiioo ficilka lagu xanto iyo qofkii afka laga xanto waa hamsi iyo lamsi hammaazin mashaa'in binamiim wuxuu ilaahay ceebaynayaa nin gaal ah sifooyin sideeda uu ku ceebaynayaa suuratu nuun bilowgeeda markaasaa wuxuu ku sifeeyey hammaazin binamiim mannaac hammaazin bin hammaazin mashaa'in binamiim hammaaz macnaha waa qof ceebayn badan oo ummadda cirdigooda iyo sharaftooda ayuu meel kaga dhacaa oo u ceebeeyaa marka innaga islaamkeennu iyo shareecadeennu qofka waa loo ogol yahay inuu xorriyad yeesho qofka waa loo ogol yahay qof kale inuu wax ka sheego laakiin waa fii xuduudi shariica maaha si mudlaqa maaha si sii daysan maaha meel walba laakiin wax ka sheegidda cid wax laga sheegi karayaa waxay leedahay dawaabid wax lagu qaydayay leedahay meelo gaara bay leedahay waa ka nusuustana dee taasi ay kusoo aroorto kolley waxay u baahan tahay iyaduna in si gaara laysul dultaago goorma ayaa qofka dhaliil uu leeyahay la sheegi karaa inteebaase laga sheegi karaa waa qadiyadii la xidhiidhay qofka marka looga digayo qof kale hadday uu kaala tashado guurkiisa shaqo uu u shaqeeyo shuraako ay noqdaan in qadarka loo baahan yahay looga sheegay qofkaasi dhibaatadiisa uu kaga feejignaan karo waa qadiyadii la xidhiidhay garsoorka haddii arrintu ay maxkamadda tagto hebel dhaliisha uu leeyahay intii loo baahan yahay ama looga baahdo garsoorka hortiisaa laga sheegi ruux saxaabiyadabaa ninkeeday ka cabanayso waxay lahayd waa bakhayl ninka abusufaan abusufyaan la yidhahdo waa bakhiil bakhiilnimadaas ay ku sheegtay ninkeeda waata sababtay markaa inuu nebigu u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam inay wax ka qaadan karto maalka ninkeeda almuhim meelo kooban oo saas oo kale ah oo sharcigu ogol yahay mooyaane qofka sharaftiisa iyo dee baabkii xadiidka iyo markii warka laga qaadanayo wixii aan sharcigu ogolayn in wax laga sheego oo sidan ummadaha kale aan islaamka ahayn qofka miiska loo soo saarayo ee la odhanayo cid kastoo wax ka sheegi kartaa waa idinkaa maya islaamku waa ogol yahay qof in wax laga sheego laakin waa fii xuduud alxalaal waa wuxuu sharcigu ogol yahay marka qofka sharaftiisa waa in la ilaaliyaa oo aan lagu xadgudbin sharaftiisa sidaa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu uga digay dhaawaca noocaas oo kale ah xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa ayaa nebigu isagoo ka warramaya xaqan qofka inaan la dhaawicin waxau yihi lacnu lmu'mini ka qatli xadiidkii saxiixaynka qofka mu'minkaoo nacdasha waa dilkiisoo kale waa nacdasha dadku ay ku kaftamaan ee qofku iyagoo kaftamaya dadku ay isnacdalaan sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufru inaad faasiq ku noqonayso caydii qofka muslimka ah aada caayays ayaa nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam almustaba almustabaani maa qaala facala albaadi'i minhuma maa lam yactadi lmadluum labada qofee iscaayaya wixii ay bilaabeen ka bilaabay ayuu saaran yahay way iscaayeen labada qof wax allo waxay yidhaahdeen kii cayda bilaabay ayuu dusha ka saaran yahay buri nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii aanu xadgudbin qofkii lagu bilaabay ka caydii lagu bilaabay haddii uu isaguna xadgudbay oo ka kale uu ka sii badiyey dee waa nasiibkii markaa xumaanta waxa uu ka qaado xuquuqdana uu leeyahay qofku ee islaamku u ilaaliyey ee asalka waa xuquuqulinsaanki waxaa ka mid a xaqu lma'wa watanaqul biduuni irhaabi alabriyaa inuu qofku meeshuu doonana degi karo meeshuu doonana mari karo iyadoo cabsigelintii iyo argagixii meesha ay ka baxayaan qofku gurigiisana waa inuu aamin ku noqdo socodkiisa waa inuu aamin u noqdo oo aan la dabagelin oo aan la basaasin oo aan la naxdin gelinin sidaa daraaddeed ummadda cidda ku xadgudbaysa xaqdarro ugu xadgudbaysa jidka u fadhiisanaysa budhcad ka inta u gasho noqota waxaa islaamku uu saaray cuqubooyinka ugu adag suurat lmaa-ida ahri inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf ilaa akhiri laaya kuwa ilaahay iyo rasuulka la dagaalamaya ee dhulka fasahaadinaya baa ilahay wu waa dadkii jidgoynta u galaya dadka muslimiinta ee argagaxa gelinaya ee safarkii uu socon lahaa ee nabadgelyada khalkhalinaya kuwaasaa ilaahay uu tilmaamay sida loo gelayo macnaa mar waa la dilayaa mar jidhkooda si talantaaliya loo jari doonaa mar waa la mastaafurinaya la xidhayaa marka intan oo dhami maxay tahay waxa weeye waxaa lagu dadaalayaa qofku inuu helo xaqu tanaqul inuu socon karo hadduu diiqad gala qofku oo uu xor u noqon waayo safarkiisii cibaadada iyo safarkiisii baac mushtariga iyo safarkiisii hadduu doono dalxiiska oo xaqaa meel lagaga dhaco cidda ku xadgudubtay sharcigu waxa u tixgelinayaa inuu mujrim yahay sidaa daraaddeed ciqaabtiisuu yeelanaya wakadalik xaqulma'wa meesha uu qofkii degayo waa inuu ku nabadgalaa jacala alislaamu albuyuuta zaya alxarami alaamin marka islaamkeennu waxa uu ka dhigay gurigii meel u aamina oo uu qofku ugu nabadgelayo sida xaramka loogu nabadgaloo kale waada suuradaha aadaabtii akhlaaqda ka warran axzaab iyo suuratu nuur iyo isti'idaankii iyo salaamtii iyo qofkii inuu isa soo ogeysiiyo iyo haddii guriga loo fasixi waayo inuu ka noqdo iyo ummadaha gaaleed qaarkood baa marka la yidhahdo dadka muslimiinta ah masaajidadiina kabarad lagu dhajinaya iyagoon dadka muslimiinta ah ka hadalba qolyaha aan diinta islaamka haysanin ka hadlaan oo idhahdaan meel lagu dhajin maayo masaajidka kabarad waayo haddii la ogolaado in lagu dhajiyo guryaha iyagana waa lagu dhajinaya waxay dareemayaan tallaabadan tallaabada kale daba socota ayay dareemayaan marka ka hor cid walba ka hor diin walba nidaam walba islaamku waxa uu ka dhigay qofku inuu gurigiisa ku aamin noqdo oo tajasuskii iyo taxasuskiiyo laga daayo oo aan lana dhagaysan karaynin halkaa ishana laga eegi karaynin haddii arrintu ay noqoto buyuutu dacaara guryihii fasaadka iyo ceebaha iyo caanka ku ahaa ee baahinaya balaayada markaa in garsoorka iyo maxkamaddu ay fasaxdaaday noqon doontaa wixii uu noqdaa sulta alqadaa'iya awooddii garsoorka shay soo mara inta ka horraysa qofkani waa inuu aamin helaa halka uu ka duulayo si uu u helo xorriyaddiisaa deganaanshaha qofki oo aanu ku cabsanin dadku markay guryahooda ku cabsadaan ay warwaraan waxaa ka lumaysa cabsi deganaanshihii iyo xasiloonidii baa ka lumaya raaxadii baa ka lumaysa marka wixii sharcigu uu fasaxo waa halkeeda marka loo eego masaa'ilka fiqiga ee baabka la xidhiidha laakiin caamatan ta aynu ka warramaynaa waxa weye mabaadida caamka ah ee islaamku uu leeyahay waxa weeye asalnimo inuu qofku gurigiisa ku nabad galo wixii balaayo ah iyo baasahe uu wade loo adkaysan waayo markaa daniba way odhan doontaa daniba iimaanka way kaa qaadi buu yihi daniba markaa way noqon doontaa in la isdul taago ee waxaa laga hadlayaa mab ka mabda caam arrin caama waa inuu qofku halkaa ku nabad galo weyo xuquuqda uu qofkii leeyahay waxaa ka mid a xaqu alra'yi wa ibdaa'u ra'yi inuu qofkii ra'yigiisa muujiyo ra'yigiisana uu cabiri karo oo afkaartiisii iyo aaraadiisii iyo qowlkiisii uu soo qadimi karo iyadoo taa laftigeedu sharcigu xad u sameeyey oo asalkeedaba xorriyaadkan iyo xuquuqdan mar walba waxay ku xadaysan yihiin shareecada maaha wax mudlaqa sida ummadaha kale ay yidhaahdaan laakiin waxa uu ku xadaysan yahay sharciga ayuu ku xadaysan yahay wixii uu sharcigu dhigay marka waa lagama lama odhanin qofkii iska cabursano ama ha lagaa dhex hadlo ama ha lagu yeedhiyo laakiin islaamku xuquuqda asaasigu qofkan siiya bay ka mid tahay inuu noqdo qofku ra'yigiisa cabiri karo oo uu hadli karo xor u yahay arrintaa waa rabitaanadiisa waana wuxuu xaqu leeyahay waana wax ku xadidan wixii xalaal ah sidaa daraaddeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta marka uu heshiiska islaamka ku gacan qaadayo xuquuqda iyo xorriyaadka ay leeyihiinna uu sheegayo isaga iyo muslimiinta waxa ka dhexeeya oo qofka u sheegayo waxyaabo ugu dari jiray bay ka mid ahay taas inay xaqa ku dhawaaqaan marka ay arkaan oo ay iska ilaaliyaan habrashada iyo xaqoo ay ka aamusaan waxaa tilmaamaya sida xadiidka saxiixa ibnu xibbaan uu soo warinayo abidar buu nebigu la hadlayaa wuxuu leeyahy qul ilxaqa walow kaana muran xaqa ku dhawaaq haba qalaalaado xaqa waa inaad ku dhawaaqdaa haba adkaado waa ka rasuulku mar kale tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam jihaadka u weeniyey kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir mid laga baqayo oo awood badan oo laga warwareegay kelmadda agtiisa laga sheegaya inay jihaad weyn tahay macnaha qofkani ra'yigiisii cidama ahin maayo habranna maayo laakiin wuxuu og yahay inay tahay ammaano isaga laftiisaba la weydiin doono sida u gudbinaya waa halkeeda sida ugu quruxda badan ee loogu qaadan og yahay ee ugu macaan ee ugu wanaagsan habaa u gudbiyo laakiin mana ka tanaasulaya mana ka gaabsanayo ee wuu cabirayaa isagoo sida ugu fiican u dhigaya waana arrin uu ku tarbiyadayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa maalintii beder dagaal baa la gelayay cadowga ayaa soo jahaysnaa cabsiduna aad bay u badnayd sida qur-aankaba ilaahay uu ku sawiray suuradda loo yaqaan suuratu beder ama suuratu lanfaal asxaabtu rasuulku la tashanaya isagoo ku tababaraya xaqan ay leeyihiin oo aynay aragtidooda cabiraan xorna u leeyihin arrintan nebiga oo qura calayhi salaatu wasalaam aanay ku eegina wixii aan waxyi ka soo degin ra'yigooda inay cabiraan ashiiruu calaya ayuha annaas wuxuu leeyahay dalow ila taliya arrinku waa adagya ka taliya arrinta way taliyeen asxaabtii muhaajiriintaabaa hadlay oo hadlay oo hadlay markii dambuu nebigu kusii celceliyey ayay reer ansaareedna hadleen ma waxaad u jeedaa annaga haa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam iyaguna sidaad siirada macruufka ku ah kelimaadkii nebiga ka farxiyey bay ku dhawaaqeen iyagoo ra'yigoodii ay xorta u ahaayeen cabiray oo aan mujaamala ku jirin iyo inay malluuqayaan aanay ku jirin si wanaagsan ayay u caddeeyeen waanu ku farxo wuu ku hawlgalay nebigu calayhi salaatu wasalaam asaakitu can ilxaqi shaydaanun akhras waa xikmad kutubta culimada aada ugu soo noqnoqota baabkaa marka ay ka warramayaan qofka xaqa ka aamusaa waa shaydaan afla meelaha qaarkood baad ku arkaysaa xadiid weeye ama nebigaa sidaa lakiin xadiid maaha asaakitu can ilxaqi shaydaanun akhras sida culamaa u takhriij ay u badan yihiin ama masalada ay raajixa ku tahay waxa weeye maqaalad inay tahay uun dhex wareegta culimada iyo xikmad jirta qofku hadduu ka aamuso xaqa waa shaydaan afla ayay xikmaddaasi tilmaamaysaa rabbuna subxaanah masaladan isagoo ka warramaya xaqan isaga ah ee uu bani aadamka siiyey cidda gudan weyda inkaarta ay leedahay qofka xaqiisan gudan waaya ku gaboodfala inkaartuu leeyahy isagoo ilaahay ka warramaya cuqubadiisa waxa uu rabbi yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim waana atawaabu raxiim aayaddaa suurat lbaqara ku sugan kuwa qalinaya baa ilahay ui wixii aan soo dejiyey ee caddayn waayey waxyigaan soo dejiyey iyo hanuunka intii aan dadka kitaabka ugu caddeeyey u turjumi waaye u iftiimin waaye dadka gaadhsiin waaye ilaahay baa nacdalo malaa'igta ayaa nacdalay ilaa inay toobad keenaan mooyaane oo wixii ay qariyeen ay caddeeyaan wixii ay kharribeenna ay hagaajiyaan haddii ay toobad keenaan waan ka toobad aqbalayaabaa ilahay aayaddu waxa ay faraysaa ay muujinaysaa ammaanadan in dadku uu guto weliba siday usii kala miisaanroon yihiin dadka siiba looga qaateenka ah dadka sidoodaba sidoodaba laga sugayo kalaam wax kala saara dadka cilmiga laga sugaya ahlucilmiga ah sida aayadduba marka ay kusoo degtay xaqan isagaa waxaynu odhan karnaa waxyaabaha dadka muslimiinta ah dib u riday buu ka mid yahay in loo diyaariyey dad iyagu xaqanba aan ku tababarin ummadda laakiin xaqan afduub kaga qaata ummadda oo sidaana hormuud uga noq ugu noqda oo maamul la-a marka dadka loo sameeyo waa meelaha ummadda islaamku ay ka jibtay bay ka mid tahay qofkiiba inuu arka uun cidda qalba u talinaysa inay ra'yigan ku matelayso oo isagu waxba aanu cabiri karin maadaama marar fara badan uu soo tijaabiyey ra'yigiisiiyo uu cabiray markuu socon waayey dabeedna wuuba ka tanaasulayba tiina waxay keentay kii looga tanaasulayna inuu u qaataba inuu isaguna awoodda ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka xadgudub uu sameeyo idan markaa waa arrin uu nebigu ku tababari jiray asxaabtiisa asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim ay ku tababar qaateen oo cumar oo dee mimbarka jooga waa tii la weydiinayey xagga xagga uu ka keenay waxaanu xidhan yahay madaxdii muslimiinta awoodda badnaabuu ahaa ilaa uu ka jawaabay khudbaddii looma ogolaanin inuu sii wado waa arrin lagula dhaqmayo madaxda culimada salaadiinta acyaanta laakiin adaabteeda leh dabcan iyadoo adaabteeda leh xaqa islaamku uu siiyey qofkan waxaa ka mid a xuquuqda uu siiyey qofkii gaajaysnaa in raashin la siiyo kii qaawanaa in dhar la huwiyo kii bukay in la daaweeyo kii cabsanaya in cabsida laga dul qaado kii jaahilka ahaa in wax la baro waa xuquuqda aragteen ummadaha kalean islaamka ahayna ay ku faanaan inay iyagu dadka u fulinayaan ummadaha kalena ay dheer yihiin diintan samaawiga ee rabbuna uu inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala waa xuquuq ay xaqiijisay oo ummadda la siinayo insaanka la siinayo weliba gaalkiisa iyo islaamkiisaba intanba waa loo wada yeelaya dadkii bani aadamka ahaa kii gaalka ahaa ee gaajaysnaa iyo kii islaamka ahaa ee arrimahan aynu sheegayno u baahnaa intaba xaq bay u leeyahin nebigii asxaabtuna waa siin jireen hadduu qofkii gaajaysan yahay waa la quudin doonaa xaq baan ummadda ugu leeyahay inuu ku dhex baktiyana waa dhaliil iyo ceeb weyn hadduu qaawan yahay ha la asturo oo waxa la huwiyo haddii uu qofkii bukaa la daaweeyo oo qofba qofka uu ummadda uga anfac roon yahay ayuu uga ajri badan iyo uga wanaagsan yahay hadduu cabsanaya ha la amni geliyo oo magangelyo ha la siiyo mid inaad argagax ku abuurtay iska daayo isagaad amni siinaysa waxaad u taagan tahay qofkaa in la amni siiyo haddii uu jaahil yahay waxbaa la baraya bal waxaynu odhan karnaa asxaabtii ugu badnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama aqoonyahankii ugu badnaa halkaasuu kaga dhintay ummad jaahiliin ahaayoo gaala ah ayaa halkay nebiga usoo mareen waxay noqotay inay yidhaahdeen islaamkaanu doonaynaa inaanu wax ka barane nebi allahu waxna bar qoladii biru macuuno meeshii la odhan jiray lagu laayay toddobaatankii quraada ahaa xufaadda ahaa baa uu nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam isagoo doonaya dadkaa inuu jahligu ka fuqo shaydaankana ay ka xoroobaan diinta islaamkana ay qaataan guuldarrada iimaan la-aantu ay leedahay weeyaan iyagoon tudhaalo lahayn samafalkii uu nebigu u sameeyeyna aan dib u eegin waa kuwii wada laayay asxaabta ridwaan ullaahi calayhim halkaasay ku shahiideen waxaa xuquuqda uu islaamku xaqiijiye ka mida dadka maatida ah ee in fara badan la isla jeedho ama jaahiliyadaha dhaqamada aan islaamiga ahayn dadka ay ku xadgudbaan ee maatida ah inuu iyaga si gaara isu dul taagay xaqooda qur-aan iyo xadiidba oo qofka qawiga ah si aan xaqiisa looga warramin baa qofka daciifka ah diinteenna islaamku ay xaqiisa uga warrantay masalan waa ruuxa dumarka ah waa xaqulmar-a waa xaqulawlaad gabadha iyo ubadka iyo agoonta oo ummadaha had iyo jeer aan diin la-aanta ku sugan ay dulmiyaan islaamku aada buu isu dul taagay ilaa loo bixiyey suurad ka mida suuradaha qur-aanka dumarkaba loogu magac darayba suuratu nisa suuradda dumarka xuquuqdii dumarka ay aada uga warramaysaa isu dul taagaysa haddii ay tahay meherkii hadday tahay masruufkii iyo haddii ay tahay mutcadii ay lahayd ruuxan dumarka ah iyo hadday tahay dhexalkii intaba si gaara qur-aanku isu dul taagay aayadda koob iyo tobnaad labiyo tobnaad iyo aayadda suuraddaa u dambaysa aayaadkii dhaxalka oo dumarkii xaqoodii siinaya wa aatu nisaaa saduqaatihina nexla meherkii oo laleeyahy ha la siiyo iyo xuquuqdoodii oo dhan ba marka gabadha oo dulmi had iyo jeer jaahiliyadu ay ku sameeyaan hadwal ay joogaanba iyagoo sheegaysa jaahiliyaddu in ay u ixsaan samaynayaan qofkan ayay ku xadgudbayaan oo xadgudub nafsa shay uu ku socdaa markaasaa islaamku wuxuu u ictibaariyey gabadhii inay tahay hooyo ama inantaadii ama walaasha ama oorida afartaa iyada oo mid unu dhigan baa nusuusta kala duduwan rabbi xuquuqdan uu xaqiijiyo oo u hirgeliyey waanay u baahan tahay runtii inay isdul taagtaan oo akhridaan waxaana qur-aanka kariimkaa ilaahay uu ku xusay sida jaahiliyaddu had iyo jeer ay madaxa isugu gelisay rag iyo dumar dadka ay u kala qaadee colaadda halkaa ay uga abuurto dadkaan diin ku socon ilaahay waxa uu tilmaamay dadka inaan loo kala qaadi karaynin rag iyo dumar oon saa la isaga horgeynayn laakiin gaali iyo islaam ay kala yihin waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaa ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله dadka mu'miniinta ah rag iyo dumarba waa kuwa xigta isu abaa ilaahay wuli gacal bay isu yihiin iyagaa isxiga oo cid walba iska xiga qaarba qarka kale ay farayaan wanaagga xumaantana way u diidayaan salaaday oogayaan sekaday bixinayaan ilaahay iyo rasuulkiisana way adeecayaan oo way ka tala qaadanayaan ilaahay baa wuxuu ballan qaaday inuu kuwa u naxariisan doono xaqa awlaadda iyo ubadka ayaa ilaahay uu sugay subxaana oo dad fara badan oo aan diin lahayn ay ku xadgudbaan oo gef ay ka galaan ubadka in xaqooda la siiyo intee oo aayadood baa ka warramaysa kuwii la laayay la xabaal nololiyey ama abooshanka lagu sameeyey caloosha laga soo riday kuwaasina waa la miduune ayaa qur-aanku uu tilmaamay cuqubada laga dhexli doono waida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat qofkii nolosha lagu aasay ayaa la isweydiin doonaa baa ilaha wuli wixii dembiye wixii lagu dilay wixii lagu dilay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narsuquhum waiyaakum ina qatlahum kana khiطan kabiira ubadkii baa ilaahay uu ka warramay ilaahay baa cid walba uga naxariis badan cid walba isagaa kaa xiga cid walba isagaa kaaga naxariis badan qofka ciddii ugu xigtay buu u dardaarmaya ubadkaagii baa lagu leeyaha dilin awlaadaadiina waalid waalidkiiba isagana inuu samafalo la faraya adiga iyo ooridii ayaa xaqa isku leedihin ilaahay uu midba ka kale u dardaarmaya qof walba ilaahay isagaa kaa xiga subxaana wa tacaala saa daraaddeed baa kii aada ugu naxariis badnayd ama kuugu naxariis badnaa dhexdiina inaa xuquuqdiina aysan siisaan ilahay u idin dardaarmaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisu waxau ahaa ubadka yaryar inuu u naxariisto soo dhoweeyo sida dadka waaweyn ula hadlo u tarbiyeeyo u salaamo maqaaladiisii aynu ka dhaxalnayna waxay nebiga man laa yarxam man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana falaysa mina aw laysa minhum man lam man lam yarxam man lam yuwaqir alkabiir walam yarxam isagiir qofkaan ka weynna weynaynin en sharaftiisa siinin ka yarna u naxariisanay ummadda islaamka ka mid maaha xuquuqdaas oo lagu xadgudbo islaamku wuxuu u tixgeliyey jariima ihdaaru hadihi alxuquuq ictabaraha alislaamu jariima in xuquuqdan iyo xorriyaadkan iyo karaamaadkan iyo sharaaftan ay ummaddu leeyihin in lagu xadgudbo ciddii doonaysaadaha ku xadgudubto islaamku waxa uu ka taagan yahay arrintaas inay tahay jariimad iyo dembi sidaa daraaddeed ayaa waxaa ilaahay uu diiday xarba tawasuc wa basta nufuud qofka in dagaalkiisu uu noqdo dagaal uu xuquuqdan ku xadgudbayo oo dadka uu ku kibrayo taa waa la diiday jihaad waa la ogoliyay haa dadka xuquuqdooda lagu baadi doonayo iyo xorriyaadka ay u lahaayeen oo kuwa aynu ka soo hadallaya oo ay ka mid tahay xorriyat alcaqiida xorriyat dacwa xorriyat alcibaada intaasoo dhan inay xaq u noqdaan xor u noqdaan jihaadkii lagu baadi doonaya haa laakiin dagaalada kale dadku ay sameeyaan ayaa ilaahay u diiday ee ku salaysan xorriyaadkan in lagu xadgudbo markaasaa ilahay waxau uhi tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin daartaa jannada waxa helaya oon u diyaariyay baa ilahay uhi jannada kuwa adduunyada marka ay joogaan aan doonaynin inay ummadda ku kibraan ama wax fasahaadiyaan hadday xukun qabanayaan iyo hadday awood doonayaan awooddoodaas waa mid aanay wax ku ifsaadinaynin kuna aargoosanaynin waxna ku kharaabinayn ilaahay baa subxaana wa tacaala ummadda islaamka ayuu guud ahaanba la hadlay mar asxaabtu ay arkeen dad gaalo ahaayoo u diiday xaramka dadka muslimiinta ah oo ku xadgudbo oo qaar ka laayay ayay yidhahdeen war fursad baynu haysanaa maynu ka aargoosanna maanta allah aayaadkan soo dejiyey suurat lmaa-ida bilowgeeda ku sugan walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin an saduukum can ilmasjid alxaraami an tactaduu watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan yo idinku kalifin calaha qolo u qabtaan inay xaramka idinka hor joogsadeen daraaddeed inay xadgudubtaan in la xadgudbo xuquuqdan marnaba lagu xadgudbaa xaaraan weeye cidnaba loo ogolaan maayo tacaddi baa nasku u tixgeliyey marka taasi waa xarbul intiqaam aargoosi maya oo innagu xataa marka aynu jihaadayaan dadka muslimiintii ma aha ummadaha kale siday u dagaalamaan oo inay aargoostaan laakiin adigu waxaad ku baadi doonaysaa diin ilaahay oo kor noqota dadka oo xorriyaadkan hela dulmiga oo la joojiya iyo xadgudubka saa daraaddeed kii adiga wax ku gaadhsiiyey iyo kii aabbahaa dilay iyo kii xoolahaagii qaatay kol hadduu islaamo waa laga hadhayaa waa la daynaya markaynu soo ururinno kelmaddan waxaynu ku soo ururinaynaa sidaa nusuusta faraha badan aynu ku akrinay ummadda islaamku tallaabooyinkay qaadayaan waa inay ka fiirsadaan qofku ficilkiisa natiijada ka ratibmaysa waa inuu u fiirsado dhaawaca iyo dhibka uu geysanayaa muxuu yahay xorriyaadkan ma ku xadgudbayaa meel ma kaga dhacayaa intuba waa lagama maarmaan wa ilaa haddii aanay taasi imanin oo wax loo booshaaqo sida soomaalidu ay wax isaga wado oo mararka qaarkood ficil iskaga salaysan mararka qaarkood la odhan karo waa argoosi mararka qaarkood la odhan karo diin badan laguma miisaamin ayaan daradaa badanaysa adduun iyo aakhirana waa la seegayaa idan waxaynu leenahay cid kale inooguma faani karto ugu horeyn inay xuquuq aanu islaamku bixin iyadu bixisay mar labaad cid kalena laga oggolaan maayo oo muslimiinta ka mid a xuquuqdan inay ku xadgudubto wa hada ma aquluhu waastaqfiru llah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
jazahu llahu khayr aljaza walaalkeen sheekh maxamed diriir muxaadaradii qayimka uu noo jeediyey oo in badan loo baahnaa siiba dadkaan qurbaha ku wada nool inay ogaadaan siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ama diinta islaamku ay sharaf tuusi qofka bini aadanka marka waktiga oo cidhiiriya waxaan raba walaalaha inaan u sheego saddex qaybood su-aalaha fiqiga ah hadduu ilahay yidhaha naduuda fiqiga ayaa lagu darayaa waxaa kor jira dad badan oo walaalaha oo su-aalo brafida soo qoray su-aalaha brafidka waxay ku fiican yihiin biidn illahi subxana wa tacaala in culummada ama shiikha shuyuukhda si gaara loola kulmo marka waxaan jeclaystay dhowr su-aalood oo khuseeya mawduuca inaan marka halkan kusoo gudbiyo shiikh saail su-aal saail ayaa wuxuu ku weydiinayaa wuxuu yidhi sheikh maadaama aad ka hadashay dilka qofka bini aadanka ee muslimka ah waxaa jirtay inaan ka qayb qaatay xuruftii ahliga ahaa ee soomaaliya ka jiray dad badan aan gacanteeda ku dilay maxaa ila gudboon aan samayn karaa baaraka allahu fik baaraka allahu fik walaalayaal waa su-aal muhiima waayo waxaan idinka dalbanaynaa walaalayaal inaad ma arkin oo qosalka aad ma arki joojisaan inta uu sheikha su-aasha uu ka jawaabayo yaan lala yaabin waa arrin jira oo waaqiciya ilaa yoomina haadana soconaya marka sheikha aan jawaabtiisa aan ka sugin oo qosalka halis ka daaya baaraka allahu fikum
runtii waxaa habboon waa suuragal dee inuu malaha dadka wacyi gelinayo iyana waa iska suuragal inuu ka dhacay arrintan iyo inuu uga jeedo wacyigelin qofkii waxaa sameeyey maxaa la gudban labada waa suuragal wey marka waxaanu leenahay ugu horeyn waa inaad ilaahay u toobad keentay subxaanahu wa tacaala albaabka tawbadduna wuu furan yahay sidii uu rasuulku tilmaamay kii dadka badan laayeyba markuu toobad keenay in laga toobad aqbalay laakiin marka dembiga iyo jariimadaad gashay bani aadam uu la xidhiidho ee xuquuqda bani aadamka uu ku xidhan yahay arrin bani aadam markuu yahay godob aad ka gashay bani aadamka tawbadda waxa qayb ka mida ah ciddii waxaasi khuseynayana jariimada aad ka gashay inaad la xidhiidho wixii ay xaq u lahaayeenna aada u sugto dadkii aad dadka ka laysay soo uruuri ogeysii dabeetana waxaad leedahay way kan iyaga isu dhiib ilahay baa wuxuu leeay waman qutila madluuman faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatl inahu kana mansuura qofka qof laga dila awood baanu sinay baa ilahay awooddaana rasuulku wuu fasiray qofkii wax laga dilay waxaa la door gelinayaa miyaad qisaasanaysaa qofkan wax kaa dilay mise mag baad qaadanaysa mise waad iska cafiyaysa awoodda aayaddu ay sheegtay rasuulku uu fasiray ayaad hirgelinaysaa dadkii baad isu dhiibaysaa hadday ku qisaastaan war dhan weeye allah ku naxariisto haddii ay ma kaa qaataan waa nasiibkaa haddii ay kaa cafiyaanna waa nasiibkaa marka geesinimadaasumaa lagaaga baahan yahay haddii tawbad dhaba ay tahay tawbadda aada toobad keentay waana runtii midh daruuri iyo waajib ay tahay qof kastoo qof muslima xaqdarra u dilay intaanu aakhiro u dhaadhicin inuu halkan ku xalaaloobo ilaahayna waxaa looga rajaynayaa haddii uu toobadaa dhabtaa toobad keeno wixii kale inuu ka dhaafo wallahu aclam
sheekh su-aashaas qayb la mida haddaan wax yar sii waadixiyo maadaama aad tidhi waa in dadkii la raadiyaa waxaa dhacday sida soomaaliya ka mid ah in ama xarbil ahliga dad qaara la dilay oo qofkii aanusa garan karin dadkii uu dilay ama qisaasta marka nafsadooda isu dhiibi lahaa maxaa marka qoladaas laga sameynaya insha allah anaa wax yar waadixi baaraka allahu fiikum
haddii aanu garanaynin oo xarbul fitna ay ahayd iyo dagaalada foolka foolka ah ee dadku ay iskaga hor yimaadaan wixii ka dambeeya waa ka fogaanayaa ilaahayna waa uga toobad keenayaa kafaara gudkiina waa soomaya soomkii labada bilood ahaa ee kafaara gudka ahaa ayuu soomayaa soomkaasoo runtii dadka wax dilaa aanay ogeynba dadka wax dilaa magta iyo qisaasta xaalaa in kama hadlaba arrinta la xidhiidha kafaara gudka laba bilood oo xidhiidhsan baa aayaddu ay tilmaamaysaa inuu qofka qof xaqdarra u dilaa soomayo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaa marka soomkii waa inuu soomaa ilaahayna uga toobad keenaa dee aanu dibna ugu dhawaanin fitnadaa iyada ah ee marka hore uu ka qayb galay
jaza allahu khayr jaza sida wanaagsan uu sheekh u waadixiyey sheekh mawduucii baan weli ku geda jirnaa saa-ilkana wuxuu ku weydiinaya wuxuu leeyahay sheekh haddii aan google dhaaf sameeyo maadaama sida ay diintu ay sheegaysana ay tahay in qisaas laigu ogo maxaan xal aan samayn karaa baaraka allahu fiikum
waxaa la gudban qof haddaanu garsoorka hortiisa tegin garsoorka hortiisa mar haddaanu tegin ee weli kelidii yahay arrinkiisuna asturan yahay inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala oo ciqaabeedku markuu garsoorka hortiisa ka caddaado baan laga tanaasuli karin oo aanu maxkamaddu dayn karin marka laakiin qofku aanu garsoorka hortiisa tegin iyo meeshii cuqubada lagaga fulin lahaa waa ka toobad keenayaa ilaahayna waxaa looga rajaynayaa towbaddu hadday ka dhab tahay qofkan inuu ka dhaafo insha allahu tacaala waxaa se xusid mudan inaan shaydaanku laabtaada kusoo celcelinin dee wuxuuba haduu sidaa isaga sahlan yahay oo kolka la galo kadib laga toobad keenayo dee bal iska darso haddana waad ka toobad keenaya inuu wuxuu saa kuula sahlanaado dareenka noocaasa laabtaada uu geliyo shaydaanku maya towbadda shuruudaheeda waxaa ka mid a inaad waxaan go-aamisaad faraha ka qaato marka la odhan karo hebel wuu toobad keenay qaado oo aada go-aamiso inaad xaaraantaa dib qorin aad kala werwer markaas dee la odhan karaa wuu ka toobad keenay laakiin iyadoo ay ku go-an tahay inaad ku noqoto ama wixiiba uu kula sahlan yaho aanaad ka xumayn dee taa toobad lama idhaahdo